ururka dhalinyarada isxiloqaanka ayaa laanta filtarka xaafada buunduwing ee magaalada beledweyneha ayaa bilaaway dadaalo lagaga hortago waafadahada webiga shabeelle webiga shabeelle oo ka fatahaday xaafado kumid ee magaalada beledweyneha guriyada markii karkaarada iyo jabsadeenga webiga shabeelle qaar kumid ee ururada dhalinyarada isxilqaama iyo ku hadaleen dadaalada markaasi oo sameeya ayaga ururka dhalinyarada iyo horumarinta isxilqaan ilaa iyo daraad ilaa iyo maanta ilaa iyo xalay aan dadaalaynay intaasna waan khaylo dhaaminaynay jawaanku wuxuu u baahan yahay carar lagu shubo meel la dhigo u baahan yahay biyihii looga kaashado marka haddaa dhulkii qoynaayoo roobku da-ayo webiga siimo oo soo bixiyay ee tahayne micnaha wax oo bahalkay samaynaysa ma lahan maogta annaga waa dadaalnay intaan dadaali karno ururka wax baabuurahoo leeyahay ma lahan wax hantiyahoo leeyahay ma lahan wax qarash oo leeyahay malan dhalinyarada xaafadda xitaa saakii way nala soo garb istaagteen dhowr iyo toban cunug ah saakii noo imaatay oo nala shaqaynaysay weli xitaa waxaan sameeyeen askar buundada ciidanka ka tirsanaa inaan wacannay xalay jeebkeenna cashadooda ka siinay saakii waxaa noola keen halkaari koo carre ah haddana wax noo qorshaysano hadda aan qaban karna ma jirto tala fara waa ka baxday runta haddii laga hadlo biyo haddee meel aad ka xirto meel kale aad ka xirto waayo way soo duleeshaneen hadda saddex meel oo saaka aan xirnay oo caradii webiga maxaa lahaa xamiirada aan ka qodnay oo jawaanadii qaleelka shalay noola keena aan saarnay waa ka soo korboodeen hadda biyihii kollayna waad arkaysaa hoo ujeedaa haddaba dadaallaan wadnaaba hadda dadaallaan wadnaa dhowr xaafadoodoo ujiinka webihii ka mida waa ka bixinay ilaa haddana waa bixinaynaa waxa u dhow filtara degana insha allah waa bixinaynaa ilaa caawa waa bixinaynaa insha allah waana bixinaynaa insha allah wax allaalo wixii degan xaafadda waa ka raraynaa hadduu ilaa yidhahdo annaga haddaan nahay reer buunduweyn weligeenba waxaan garab istaagi jirnay dadka danyarta ah annagoo oon fiirinayna guryaheenna marka horeeto waxaan kahor guryaheenna waxaan ka hor dhignaa guryaha dadka danyarta ay leeyihiin dadkaas ayaan la gurmad u samaynaa dadkaas ayaan bixinaa kadib ayaan annaga guryaheenna usoo jeesanaa hadda waxaan u taaganaha oodna arkaysa waxaa waaye dadaan samata bixinayna ee guryahood aan ka samata bixinayno aan raadinayno hadda waxaan rabnaa ilaa hadduu leeraado kuleejka agoonta ugaas khaliif inaan dadka qaar aan geyno oon ilaa caawa aan ku baraysin hadduu ilaa yidhaahdo kadibna meelahay kale sii aadi karaan sii aadaan intaa hadda aad arkaysa waxaan u taaganahay dad samata bixin waxaan hadda aan samata bixinayna waa dad inay sidaan ay nagu wadaan naga dhaafaan ayaga waxaa looga baanaa inay noo keenaan carro oo keliya wixii xooga annagaa isku qabno dhallinyaradeenna iyo jawaanadeenna waa iyo badiiladeenna waxaynu waa iskor saaran yihin shan kaari kaan keensannay meel kaleetoo muhiima uguoo meesha oon ku xirnay meesha hadda biyo ma laha inta kaleeta hadda nagu soo burqatay ayagaana ka sugayna inay wax noo qabtaan
horta dadaal badan aan sameyno way jirtaa sida filter oo kale shal oo dhan waa taagneen maanta sidoo kale horta waxaa nagu dhacday muxuu ahaaye i sheego ciid la-aan wixii ciid aan haysanna meelihii noogu darnaan saarnay hal meeloo wax laga celin kara male toban meelay ka soo baxda biyihi marka sidaas daraaddeed muxuu laba buundaweyn ahaan haddaan kuu sheego filter iyo waxaa darneed meeshaan lahayo i sheego nuunagaabey nuunagaabey shan kaarka oo ciidaa lagu shubay xoogaa waaye isrinta laakiin meesha ugu daran filter waay dadkii oo qaxin annagiioo dadaalkeenna muxuu ahaaye ii sheego aan sameyna ummad iyo degan dad indhoolaa joogo dad jiisasaa joogo dad maataa joogo haddana talefar waa ka baxday annaga ahaan haddiiba marba biyaha soo baxeen waxaan aaminsana inaan ka nai jabnay waayo haddaan wakhtigii la rabo haddiin la helin waxaa waaye wax aan hadda kadib loo qaban kara mal hadda saasay tahay xaafadda toban kaarika iska qaaday lacag haddii la keeno waxaan aaminsan in waxba tarayna hadda